deegaano hoos yimaada degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa laga soo sheegayaa abaaro daran kuwaasoo saameeyay nolosha dadka iyo tan duunyadaba ka gadaal markii la waayay roobka dayrta abaaraha iyo roob la-aanta ayaa ka mid ah saameynta isbedelka cimilada iyadoo deegaanada ugu daran ay ka mid yihiin ceelhuur ximbarwaaqo gorayaale iyo deegaano kale oo badan haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta galmudug maxamed cabdulaahi dhagacaade oo dhowaan kormeeray deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey abaaraha ka jira iyo si guud waxyaabaha uu ku soo arkay deegaanada uu booqday deegaanada ceelhuur qosoltire ximar waaqa iyo goryaale oo hoos taga degmada hoobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka jirta abaar saamaysa sidoo kale deegaanada qaar waxaan kusoo aragnay dhibaato dhinaca biyaha ah si guudna abaarta waxay ula siman yihiin deegaanka galmudug oo dhan iyo soomaaliya abaarta maarata xilliga dayrto la waayay roobka marka cabashooyina ka jiro deegaanada qaarna gargaarka hay-aduhu si fiican uma gaarin oo maxaa la dhahdaa si gaarahay dhibaato gaar u qabin gaar ahaan magaalo xeebeedka ceelhuur marka booqashadanu si guud toddobaadkaas ayay ku saabsaneed magaalooyin badan ayaan kusoo marnay waxaanan maaragtay muhiimadana ahayd inaan baahidaas maxaa la dhahdaa indheheena aan kusoo aragno caqabadaha ka jiray ximbarwaaqa iyo ayadaba caqabada haysata waxay tahay inaysan ateenada aysan ka shaqaynayn deegaankana inta badan hurmuud shirkadda hurmuuda u badan marka shirkadda halkan waxaan uga jeedinayna maamulka shirkadda ee gobolka mudugna waa la hadalnay oo caqabadaas waa gaarsiinay marka waxaan rajeynaynaa dadkaasu lacagta keliya ay haystaan waa lacagta e v c-ga e v c-gana ma u shaqaynayo teleefonkana ma u shaqaynayo marka ximbar waaqi iyo goryaala waxaan kusoo aragnay in ateenada ay caqabad weyn ay ku tahay oo aysan wax ateena aysan ka jirin marka waxaan codsanaynaa waa caqabad aysan dadku waxbana kala iibsan karin taleefonkii iyo adeegii aysan haysan marka arrimahaas waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba iyo gargaarka iyo ateenada shantaas shayba waa shanta shay ugu muhiimsan waxa soo weheli karo waa waxa guud isbedelka cimilada oo caqabad guud dhulka xeebahoo dhan ku haya galmudug kasoo bilow ilaa xadka degmada hobyo iyo jiriiban ilaa aad degmada ceeldheer iyo cadale aad ku tegto dhulka xeebtaah caqabad weyn ayaa ka haysato goryaal haddaan si gaar uga warramo biyuhu kale ceelkii oo ceeluur ay cabaana ka qodan magaaladu deegaan ahaan meel fiican waaye caqabadaha haysta marka waxbarashadii iyo caafimaadkiina adeegyadaas waa ay ka maqan yihiin gargaarka hay-aduhuna maysan gaarin oo ceeluur waxay kala mid tahay inaysan maaragtay hay-adaha oo deegaan ka shaqaynaya aysan gaarin maxaa la yidhaha goryaale marka waxaan ka codsanaynaa arrimahaasu baahiyaha ugu muhiimsan oo jiro waaye sidoo kale ceeluur oo kale dayaca ka muuqday waxaa ka mid ah iskoolka oo kale inuu maaragta dayax badan ka muuqday wasiirka wasaaradda waxbarashada sanadka hore aan isla booqanay wasaaradduna codsigeena waa ay qaaday waana dadaal badan ay ku maqan tahay waxaan rajeynaynaa insha allah wasaaradda waxbarashada in lagala shaqeeyo dadaalkaas inaan ku guuleysano iskoolkaas in dib loo dhiso